wiil soomaali ah ayaa lagu afduubay dalka koonfur afrika iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dalka koonfur afrika kusoo badanayeen dilalkiyo dhaca ee soomaalida loogu geysto dalkaasi ayaa waxaa lasoo tabanaya in la afduubay wiil soomaali ah suhayb maxamed xirsi ayaa lagu magacaabaa wiilka soomaaliga ah ee la afduubay kaas oo laga afduubay magaalo ka tirsan dalkaasi waxaana afduubkan uu kusoo aadaya iyadoo laba maalin ka hor laba wiil oo soomaali ah lagu dilay dalka koonfur afrika mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka koonfur afrika ayaa ka waramay afduubka loo geystay suhayb waa arrin naxdin badan arinta halkan ka dhacday oo ah shucayb maxamed xirsi oo lagu afduubtay magaalada port elizabeth galabta ama maqribkan barnaamijkana waxaan la wadaagnay laamaha ammaanka iyo qolooyinkii ku shaqada lahaa keyskii waa la furay waa lagu daba jiraa insha allahu tabaaraka watacaala baaristiisa iyo sida ay waxa u dhaceen wixii dhan ilaa iyo haddana wax information ama hayno bartii ninka baabuurka lagaga dejiyey ayaan taaganahay baabuurkii kolley ugu yaalaa inkastoo faraha uula tagay soomaalida ku nool wadamada reer galbeedka ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan dhalinyarada soomaalida ah ayaa waxaa lagu ugaarsadaa dalka koonfur afrika iyadoo dowlada koonfur afrikana aysan jirin wax ay maxkamad usoo saartay diriirka loo geysto soomaalida ku nool dalkaasi